kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii hambalyada iyo heesaha colaadow haddii aan kaa hormaro dhambaalku ugu horreeyey wuxuu naga soo gaaray hooyo xaawo cabdulaahi iyo hooyo faadimo cabdulaahi hooyo maryan hooyo idil farxiyo xuseen xasan axmed xuseen xasan iyo maxamed xuseen xasan iyo cabdi xuseen xasan iyo xabiibo dhuubow dhuuldhuubow iyo firdowso maxamed roble iyo maxamed cali iftiin waxay dhammaantood jecel yihiin inay tahaniyad kal iyo laaba ay gaarsiiyaan iftiin maxamed colaad iyo yunis xuseen xasan oo arooskooda uu ka dhacay magaalada nairobi ee dalka kenya waxayna leeyihiin ducadu waa xaggeena colaadow waxaanu leenahay isku waara ubad kheyr qabana kala hela ibraahim warqadda xaggayga aan soo qabanayo ee gacanteyda kusoo dhacday waxay ka timid cali axmed cali axmed saleebaan maxamed cabdi cali mahdi qadre xaaji gayd iyo haboon deeqa iyo maxamed ibraahim iyo sheekh saciid maxamed faarax dhammaan asxaabtaasi oo waxay hambaliyo aan la soo koobi karin u dirayaan bay yidhahdeen boqorka iyo boqoradda ambasador cabdifatax saciid axmed iyo marwo diidan maxamed xuseen innaguna waxaanu raacinaynaa isku waara ubad kheyr qabana kala hela kuwii guurkooda lagu raaxaysta allah ka dhigo aamiin heesta ugu horreysaa ee dhegeystayaasheenna u soo qabanayno
ibraahimow haddaad xaggayga usoo tuurtay heesta ugu horreysa waxaan soo qabanayaa sidaydaba cudooney casarkan isbaraniyo cawadaan joognaba caqligaad dhex fadhiso waxaad tahay cir hooriyo ubax caynbacaynoo cirifyada hareeraha haye cadceedii ka hayso carfigiisa uduguna naftu ay ku ciideen caraftiisa uduguna naftu ay ku ciideen waa codkii baxsanaa fanaanka cabdihani iyo hees sideedaba cudooney casarkan isbaraniyo wadana
sharaf kugu cadeeye alla ku caloolsamey rabbi eed ka dhowr oo ciil kuma qabo adigaa ku calo sinan caad jecelo cidiyada jaartaay sharaf kugu cadeeye alla ku caloolsamey ربعت كدور لكم هذا العرق غيو أما عابد وقتغو عندي قيقكم تيرو عقلي قيقكم جارو عرفنا أبوه وانا عادل حبيب عادل heestii cuddoon iyo codkii cabdihane ayaan intaas kaga gudbaynaa dhabbaalkan waxa uu naga soo gaaray hooyo maryan cali falaax iyo aabba abuukar hiraabe aadan iyo amal abuukar hiraabe iyo sakariya abuukar hiraabe iyo khaalid abuukar hiraabe iyo aamina abuukar hiraabe dhammaantood waxay joogaan edmonton canada waxaana ay hambali u darayaan aanise abuukar hiraabe iyo xuseen sulaymaan oo waxay yidhahdeen dhowaan wiil ugu dhashay edmonton canada wiilkaasina waxay leeyihiin allah ka dhigi kii soo barbaara oo dalkiisa iyo dadkiisa anfaca aamin ayaan leenahay annaguna intaa in lamid ayaan raacinayaa ibraahimna warqadda kale ee gacanteeda kusoo dhacdana waa warqad tahniyad aroos waxay ka timid dadka tahniyadan diraya waxay kala yihiin bay leeyihiin injineer faysal muxidiin cabdulle cabdulaahi faarax nuur waxaa diraya siyaasi axmed bakraan weriye cabdulaahi qorshe axmed muxidiin cabdulle iyo weliba cabdulaahi cilmi nuur maxamed abuukar sabriye cabaas ismaaciil xirsi iyo weliba eedo maryan nuur sugaal waxaa kaloo diraya fartuun guuleed xani cabdulaahi xaashi dalabey dhanka ducadana waa saaxiibada barnaamijka muusiga iyo salaamaha ee v o e da bay leeyihiin ibraahim colaadow ducadana u raaci ducaduna waxaan leenahay ilaahay kuwii ummad kheyr qaba kala siiya allah idinka dhigo arooskiina mid lagu raaxaysto oo aad ku raaxaysataan adduunyada mid aad ku baraartaan aakhirana ilaahay jannadii idinku geeyo allah ka dhigo waa tahay dhegeystayaashana waxaan u soo qabanaynaa hees ka mid heesihii hore bidbidhis waxaa weldur ugu luqaynayaa muuse ismaaciil qalinle iyo sahla mire weliye
Yeah.
adduunyadan barkeediyo barkiisa aadmiga alubii hadaada uusi lahaabiyo qolaalku duxubaan bedelkaaga dhigida adigaa bidhalatay ee baalka eega adacalabti kaa bari igunkaa ballan iyadana ku beera iyadana ku beera adigaa bidhalatay ee baalka eega ada xalabka bari idinkaa balan iyadana ku dheerta iyadana ku dheerta niyankaa bogsanaya sida bir la tiriga niyankau bogsanaya sida bir la tiriga abbanaya abbanaya abbanaya abbanaya abbanaya abbanaya abbanaya abbanaya abbanaya
intaasina aan ku dhaafno codkii baxsanaa fanaanka muuse ismaaciil qalile iyo sahre mireh warqadda xigta haddaan soo qabtana waxay ka timid axmed cabdiducaale iyo carruurtiisa bay yidhaahdeen cumar cabdiducaale iyo carruurtiisa adeer maxamed cabdiducaale eedo rooda cabdiducaale iyo carruurteeda bay yidhaahdeen dayib cabdiducaale iyo carruurtiisa bay yidhaahdeen iyo dhammaan reer cabdiducaale cumar maxamuud maxamed iyo carruurtiisa bay yidhaahdeen iyo dhammaan reer maxamed rasaas iyo carruurtooda dhammaan dadkani waxay kala joogaan nairobi kenya waqooyiga maraykanka buuhoodle waxayna tahniyad dhalasho u diryaan bay yidhaahdeen cabdulaahi cabdi ducaale iyo marwadiisa saynab oo wiil ugu dhashay magaalada nairobi ee dalka kenya hambalyo ayaanu leenahay bay yidhaahdeen ducaduna waa xaggiina ibrahim
wiilkaasi waxaa leenahay allah ka dhiga kii soo barbaara heesta kale ee dhegeystayaasheena aan usoo qabanayno xaggaaga ayaan usoo riixaya colaadu ibraahimow heesta ka xigta aan usoo qabanayo haddii dhinaca lamaanayaasha aan eego waa dooqeygiye taan doonayay buu yidhi dumar kala baxay markaas iyana ku jawaabaysaa kaan doonayee muddo badan dantii u dayoobayow markaasuu leeyahay dar alle adaa dejiyo qalbiga daawo u noqday markuu yidhahday ku jawaabaysaa dar alle adaa dareenkiiyo jidhkaba diirsho u noqdeen malaha waa dalxiis malaha waa heestii dalxiis waxaa qaadaya fanaanka dalmaryada iyo axmed roos
dar alle adaa dejiyo qalbiga daawo oo noqdale dar alle adaa dejiyo qalbiga daawo oo noqdale aynu dabadalo dalkii aan lahayn diqiliyo cardiyo jiridamiyo xamaa dalxiisu dagagaloo dalkii aan lahayn jasariyo camuud daamiyo barbara markaysa tagee deeqa innakee aynu dabaqalo dalkii aan lahayn dakhiliyo cabdiyo diridhabiyo xamaa
dalxiis u baxnee dalxiis u baxnee dalmariinakeen aynu dagagaloo dalkii aan lahayn jasariyo camuud daamiyo barbara hargeysa tagee deeqa innakee taanu daanayn dibadiyo dalkaba dadsidugu noqdaa Halkan ku taagtado gaadiin nabdo marna hawdara
taanu daanayn dibadiyo dalkaba dadsidugu noqdaa
Halkan ku taagtado gaadiin nabdo marna hawdara
dar aleada deganoodna ugu daadacee
darale darale adaan dadka door ka jira saacadku hormatee dar aleada deganoodna ugu daadacee
darale darale adaan dadka door ka jira saacadku hormatee
aynu dabagalo dalkii aan lahayn duxadii qardiyo dare iyo nugaa
dalxiis u baxnee dalmariina gaheen aynu dagagalno dalkii aan lahayn dowle iyo wardeen
codadkii raxmaroos iyo dalmaryare iyo heestii dalxiisintaas haddaan ku dhaafno dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray salmaan macalin cali iyo cayduruus macalin sheekh iyo waxay yidhahdeen cabdidaahir maxamuud xasan iyo cabdiwahaab mustaf macalin iyo burhaan xasan ibraahim iyo cabdifaadil ismaaciil xasan iyo jaaluud ibraahim macalin iyo yaasiin yuusuf hiraad iyo waxay yidhaahdeen cabdulaahi biilow cabdiraxmaan iyo xayaad biilow cabdiraxmaan waxaa dadkaasi ay kala joogaan muqdisho boosaaso garowe baydhabo bardaale turkiga iyo dubay waxayna jecel yihiin inay taanid u diraan aabe khaalid isxaaq cabdiraxmaan iyo waxay yidhahdeen tunis cabdimaalik sheekh oo gabadh ugu dhalatay bay yidhahdeen gobolka bay gaar ahaana magaalada baydhabo gabadhaas uu loo bixiyey faadumo khaalid isxaaq allaha ka dhiga tii soo barbaarta oo dalkeeda iyo diinteeda iyo waalidkeedba anfacda ibraahimow waxaa jira su-aal marar badan la isweydiiyo Eh, dabcan marka aroos dhacayo ama farxad jirto oo ubad dhasho waxaasoo dhan waa la isugu hambaliyayaa laakiin dad baa isweydiiya bal soomaalidu iyo dunidaba marka aroos dhacayo sida la isugu hambalaynayo eh, waxaa barbar yaalla arooska iyo guurka iyo farxadda eh, murug mararka qaar dhacda oo ah in lays furo oo laga yaabo qoyskaa iyag leelnaa oo ilmo caruur fara badan lahaa mararka qaar ay kala tagaan calafka kala dhamaada calaf kala dhamaada marka waxay leeyihiin maadaama marka la isguursanayo warqadaha aad dirays lasoo diraya aad tahaniyaddaa samaynaysaan marka la isfurayana waxay ahayd inaad samaysaan warqado murugo ahoo marka lagu canaanayo qoyskii kala tegay
maya maya dhinaca farxadda nolosha dhinaca farxadda u badan tahay marka dhinaca kale waa la leeday aad baad aad aad marka dhinacaas dhinaca sugaanta haddaan dhinaca heesaha haddaan aadno maxaad noo soo qaban lahayd waan soo baraarugayaa bartamaha habeenkii weli beerka xulashadu warkaan badanaya bestay weeyo cudurkii igu sii ballaadho boholyow ma daaye nafteydaan nafteedaan badbaadshe ibraahim malaha marka een, jacaylka iyo heesaha noocana laga hadlayo abwaaniintu waxay ku cabiraan had iyo jeer alle qofka markuu hurdayo inuu maaragtay ama riyoodo ama maaragtay baraarugo ama barbarkaygan kaadayay ama gogoshaad igu banaysay wax nooca lamid ah weliba haddana riyadu hadday eh, marmaraa hadda galbihiisa xanaabot si fiican eh, hadday galab iyo fiid aan lahayd waxbay aan lahayd bartamaha habeenkii baa lagu leeyahay yani weli-
marka maxaa loola beegsaday jacayl kastoo qofka lama jiro war walba oo soo jeeda iyo markuu markuu jiifan buu aadaa soo waxa Ah, marka waa markaan soo baraarugo habeenkii oo aan dhibaataysanahay oo aan kara oo boholyo badaayo oo Bar- barbarkayga kaadayay sariirtii kaa waayay waxaasi
marka waa waxaan sugaynaa marka abwaanadu ay iyaguna ka sameeyaan heese kale iyo iyo fan kale oo- heese mare kale ay ka sameeyaan jacaylka soo jeedka ah, waxaa ku luqaynaysa fanaanada qadar daahir ege
waa saas ibraahim katar daahir codkeeda haddaan intaa ku dhaafno dhinacii warqadaha ayaanu aadaynaa waxa soo qabanaya warqadan hambalyo tahniyad dhalasho ayay warqadan tahay waa farxad le bay yidhaahdeen waxaa diraya bay yidhahdeen xaliimo maxamed xasan cabo muuse siyaad cusmaan cabdulle maxamuud siyaad iyo muumin cumar siyaad iyo maxamed muuse siyaad iyo bishaar muuse siyaad iyo cabdulaahi muuse siyaad iyo dahabo muuse siyaad cadar iyo carabo iyo timiro iyo nuurto iyo xabiibo iyo suuban iyo cabdulaahi dhammaan waa ilmo siyaad ilmo muuse siyaad waxay leeyihiin waxaan tahniyad u diraynaa maxamed cumar yuusuf oo master waasuga loo yaqaano waxaa kaloo hu- waxaa kaloo tahniyada diraya cabdulaahi cumar siyaad cabdulaahi dheer loo yaqaano maxamed cumar yuusuf dadkaas oo kale jooga magaalada muqdisho iyo gobolka hiiraan waxay tahniyadan gaarsiinayaan bay yidhaahdeen cali muuse siyaad iyo marwadiisa raaxo axmed maxamed oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho gaar ahaan bay yidhaahdeen een, xaafadda xamar jajab wiilkaasi waxaa loo bixiyey cabdinaasir cali muuse ducaduna waa caashe cuud bay yidhaahdeen ammaantuna waa daandure malaha caashina lama joogto laakiin daandure baa jooga mar haddii labada magac meesha ku xuseen ibraahimow adigo ayaa iga- wa- iga- mas-uuliyadda iga qaadaya waa tahay haddii ducada xaggeena loo soo rexay colaadu adna aad igu soo rexday waxaa leeyahay wiilkaasi allah ka dhigi kii soo barbaara oo soo weynaada oo waalidkiisa iyo dalkiisa iyo dadkiisaba anfaca innaguna aamiin ayaan idin raacinaynaa dhambaalkan gacanteeda ku soo dhacay wuxuu naga soo gaaray abti maxamed cali falaax iyo xaaskiisa iyo ilmahooda oo kale ah ashraf axmed edna iyo asar iyo habaryar siciide cali falaax iyo odageeda iyo ilmahooda muqbil elyaas soomaaliya iyo cowthar dhammaan dadkaas waxay kala joogaan magaalada toronto ee canada iyo virginia dalkan maraykanka waxayna hambali u dirayaan aanise abuukar hiraabe iyo xuseen sulaymaan oo khamiistii wiil ugu dhashay magaalada edmonton ee dalka canada wiilkaasina waxaa leenahay allah ka dhigi kii soo barbaaro oo soo weynaada oo waalidkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisaba anfaca annaguna aamiin iyo intaa ilamid ayaan raacinaynaa ibraahim haddaan heesta xiga noo soo qabto oo aan ku yara nasano waa codkii cabdulqaadir xuseen mayow boonis heestii ma dhaboobay jaceylkan dheeldheelina dhagax dhuunta kama dugo dhaayahaad ka aragtaa ma kala baxno dhegeystayaasha iyo heestii mayow boonis
intaad ka samaysaa dadka waa la dhowraa waxkintaad ka samirtaa dadka waa la dhowraa waxi lumayna doondoon ayaad isdiirigelisaa waxi lumayna doondoon ayaad isdiirigelisaa wax dhintaad ka samirtaa dadka waa la dhowraa Thank you. dabban ceel tagaynban geelku dheelmiyahayo adaalandool haraadban dabka dhiganaya dabban ceel tagaynban geelku dheelmiyahayo adaalandool haraadam iska dhiganaya kici weyday sidaan rabay dhaawaciiba dilaaco adhici weyday sidaan rabay dhaawaciiba dilaaco wadhaboobay jacaylkan dheeldheelsanaaye dheeldheelsanaaye dheeldheelsanaaye wadhaboobay jacaylkan dheeldheelsanaaye dheeldheelsanaaye dheeldheelsanaaye hadda kama dego nayahaad ku aragtaa مزحدونت كما تجو لا يهات ورجتا